الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay noogu soo dembeeyey xadiidkii umina caaisha radi allahu tacaala canha ee laga hadlayey nusuulka rabbi subxaanahu wa tacaala ee habeenkii leylat nisfi min shacbaan axaadiista ku soo aroortay leylat nisfi min shacbaan aad bay u badan yihiin culimaduna waa waxay u dhexeeyaan qof xasaniyey bimajmuuci turuqihi sidaynu tilmaanay sida sheekh naasir اdiin albani raxmat اllahi tacaala calayh silsilaة اaxaadiid الصaxiixa wagayraha iyo qoloyin daciifiyey intaba way leeyihiin imaamna daqiiqin alciidna raxmat اllahi tacaala calayh imaam ibn rajabin alxambali raxmat اllahi tacaala calayh labada qowlba waa tilmaamayo culimada inay u dhexeeyaan imaamu albayhaqi raxmat اllahi tacaala calayh fi fadaa'il اlacmaal ama fadaa'il اlawqaat ayuu ku keenayaa kitaabkiisa ah habeenka leylat nisf min shacbaan wixii ku soo arooray tobaneeye xadiid bay ku dhow yihiin intaba waa soo aroorinaya xadiidu cabdullahi bni camr bni caas xadiidu mucaadi bni jabal xadiid umina caaisha xadiid abu hurayra wagayri dalika axaadiid aad u tiro badan ayaa ku soo arooray xadiidka umina caaisha waa kan haddaba warawat caaishaةa umi اlmuؤminiina radi allahu tacalى canha can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaala inuu yihi nebiga alle yanzilu llahu ilaahay waa soo degaa fi nisfi min shacbaan habeenka la marayo fi nisfi min shacbaana bartamaha shacbaan ila samaaءi اdunya buu u soo degaa leylan habeenkii ilى aakhiri الnahaari min algad maalinta berri ah maalinta gelinkeeda dambe inta laga gaaro habeenkaa ilaa maalinta dambe wakhtigeeda dambe fayactiqu markaasuu rabbi wuxuu xoreeyaa min annaari ka xoreeyaa bicadadi wax la tiro ah tiro wax la mid ah shacri maczi bani kalab qolinkii bani kalab la odhan jiray ee ariga dhaqanayey riyaha dhaqanayey arigooda tiradii tintiisa macnaha tiradiisa wax la eg yuu rabbi subxaanaه watacaala naarta ka xoreeyaa wayuktabu اlxaaju xaajigii baa la qoraa habeenkaa isaga wayunazilu wayunzilu arzaaqa الsanati sanada risqigeedaa la soo dejiyaa walaa yatruku axada axadna lagama tago ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa ilaa mushrikan qof gaal a mooye oo mushrig ah kaas inaan loo dembi dhaafaynin ilaahay baa inoo sheegay subxaanaه wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih aw qaaicu raxiimin mid raximkiisii gooyey raximkiisii gooyey aw caaqan mid waalidkiisii caaq ku ah aabbihii hooyadii aw mushaaxinan kuwo dhabarka isu jeediy oo dhabarka isu duway oo aan isla hadlaynin isgooyey muslimiin ah qolooyinka ayagana rabbi wuxuu yidhaahdaa subxaanah wa tacaala yaan loo dembi dhaafin wixii intaa ka soo haraysa waa loo dembi dhaafaya xadiidkan isagaa duruq badan buu ku soo arooray axmed ibnu xambal baa musnadkiisa ku warinaya imaamu tirmidi iyo ibnu maajah sunankooday kusoo saarayaan imaamu daara qutni kitaabu ru'yu ku warinaya imaam albayhaqi fii fadaa'il alawqaat buu kusoo saaraya laakiin duruqdiisa oo dhan waa daciif weeyaan xadiidkan isaga sheekh naasir raxmat ullahi tacala caleyh fi silsilati alaxaadiid asaxiixa ayuu ku keenayaa qaala raximah llah akhbaranaa abu طaahir abeenkaa leylat nisfi min shacbaan ma dhabbaa oo ma jirtaa in yuktab alxaaj wayunzilu arzaaqa asanati iyo wixii la mid ah maya waa khata weeyaan habeenka ilaahay subxaanah wa tacaala uu tilmaamay in ilaahay subxaanah wa tacaala fiiha yufraqu kuli amrin xakiimin amra min cindina alla uu yidhi waa habeenka leylat اlqadr ka ah weeyaan habeenka leylat اlqadarka ah weeyaan walidalika dadka caamada ah waxay u yaqaanaan habeenka leylat nisfi min shacbaan in ay tahay habeenkii leylat lxukunka habeenkii leylat lxukunka ay ku leeyihiin waxbaa la kala xugminayaa arrinta ayadaa sax ma aha habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqigiisa xaaladooda uu soo dejinaya ee wax la kala qoraya ee wax hawshaas la qabanayo waa habeenka leylat lqadarka ee rabbi tilmaamay subxaanah wa tacaala ee alle uu yidhi ina anzalnaahu fii leylati اlqadri wma adraaka ma leylat اlqadr leylat اlqadri khayru min alfi shahr ama leylat nisfi min shacbaan kuma soo aroorin arrintaa iyada ah riwaayadaha saxiixan arrintaa ma qabaan oo ma tilmaamayaan lidalika meeshaa waxaa ku baxaya waxaan dadka caamada ay qabaan ee ah habeenka leylat nisfi min shacbaan in ay tahay habeenka leylat lcugunka wax ka jira ma laha arrintaa iyada wax nas oo sariix oo saxiixa oo ku soo aroorayna ma jirta arrintaasi qaala raximah llah akhbarana abu طaahir ibnu khusaymata waa wiilkii uu dhalay ibnu khusayme wiilkiisaa dhalay qaala xadaanaa jaddi alimaam ibnu khusaymaa loola jeedaa moxamed ibn isxaaq ninkii la ohan jiray weeyaan imaamu ala'ima shaykh alislaam qaala raximah llah xadaana alxasan ibn moxamedin azacfaraani waa tilmiid imaamu shaafici raxmat اllahi tacala caleyh qaala xadaanaa ismaaciil ibnu culayata ismaaciil ibn ibraahim ibnu culaya ninkii la ohan jiray wey can hishaam adastawaa'i xaaun xaada macnaheedu waa tacwiila sanad weeyaan min sanadin ilaa sanad kalu haddana inoo naqlinaya qaala alimaamu xadaana zacfaraaniy alxasan ibn moxamedin azacfaraani wey qaala xadaana qaala alimaamudaas wuxuu ula jeedaa waa ibnu khusayma raxmat اllahi tacala caleyh qaala xadaana azacfaraaniyu qaala xadaana cabdullahi bn bakrin الsahmi qaala xadaana hishaam adastawaa'i waxadaana azacfaraaniyu qaala xadaana yaziid ibn haaruunin qaala akhbarana alhishaam adastawaa'i qaala waxadaanaa xaaun taxwiila sanad weeyaan waxadaanaa waxaa noo warramay sidoo kale moxamed ibn cabdillahi bni maymuun alaskandaraniya alaskandar bilaskandariyati buu noogu warramay qaala xadaana alwaliidu can alawsaaci waliid ibnu muslim weeye ninkaasina waa tilmiid alawsaaci can alawsaaci jamiican dhammaantood hishaam adastawaa'i iyo awsaaci labaduba can yaxya bni abi kaiirin bay ka warramayaan can hilaal bni abi maymuunata can caطaa bni yasaarin qaala xadaanii rifacat bni ciraabat aljuhaniy qaala xaaun waxadaana alimaamu ibnu khusayme weeyaan qaala xadaana abu hishaam ziyaad ibna ziyaadin ibna ayuubin qaala xadaana mubashir bn ismaaciilin alxalabi can alawsaaci qaala xadaana yaxya bna abi kaiirin qaala xadaanii hilaal bna abi maymuunata can caطaa bni yasaarin qaala xadaanii rifaaca bni ciraabat aljuhani qaala wuxuu yihi rifaaca sadarnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali waslama makata min makata nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu kala soo baxanu kasoo fulnay maka maka laga soo baxay nebigaa nala socday salawaatu اllahi wasalaamu alayh fajacaluu waxay guda galeen dadkii yasta'dinuuna الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam inay ka idan qaadanayaan nebiga salawaatu اllahi wasalaamu alayh fajacala nebiguna wuxuu guda gelay ya'danu lahum inuu u ogolaanayo kii idan weydiistaba haye ma bixi karaya rasuulka alla waxbaan soo qabsan lahaa bax waa fasaxan tahay falaa yara min alqowmi ilaa baakiyan falaa yuraa min alqowmi qowmka laguma arkaynin ilaa baakiyan cafwan fajacala ya'dani lahum faqaala nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga allah wuxuu yidhi marka maa baalu shiqi الshajari aladii yali rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wasalam abqada ilaykum min alaakhar nebiga alayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii waa caranaya wuxuu leeyahay war maxaa dhacay oo idinku dhacay oo ay xaaladdiinnu tahay maa baalu maxaa xaalkiinnu yahay shiqi shajar geedka dhinaciisa in geedku har buu leeyahay markuu sidaa yahay waa laba dhan weeyaan dhankaa uu ahaaday nebiga alle salawaatu اllahi wasalaamu calayh ashajari maa baalu maxaa dhacay oo shiqi shajar geedka dhinaciisa alladii dhinacaasoo yeli rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulka alle dhinaciisa xiga uu ahaaday abqada ilaykum mid aad oga cara badan tihiin min alaakhari dhanka kale nebiga keligii ma ahee xitaa meesha uu fadhiyo geedka uu hoos fadhiyo dhanku ka fadhiyaad ka necab tihiin dhanka kale war maxaa dhacay saxaabadii buu ku leeyahay saxaabaduna ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin nebiga nacayb ay u qabaan daaye aabbahood iyo hooyadoodu way ka jecel yihiin xadiidu khubayb baa u daliil ah khubayb radi allahu tacaala canhu wa ardaah markay qurayshi qabatay ee la xirxiray ee loo diyaariyey in la dilo ee lagu yidhi ma jeclaan lahayd maanta inuu booskaaga yahay wuxuu ku yidhi wallahi idinku saasaad leedihiin meesha uu joogo inay qodaxi ku asiibto ma jecli buu yidhi meesha uu joogo inay qodaxu ku asiibto ma jecli ghaswatu uxud gabadhii reerkeedii la dhammeeyey aabbaheedii la dilo oo ninkeedii la dilo oo walaalkeed la dilay markii loo sheegay waxay tihi kayfa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waa khayr qabaa baa la yidhi alxamdu lilah dhibaatana ma qabo itusay tiri hortar indhaha ii saara waa kaasaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u tagtayna waxay ku tihi kullu musiibatin bacdaka jalal dhibaato walba adiga gadaashaa wax sahlan weeyaan wax laga kabsan kara weeyaan wax laga soo kici kara weeyaan laakiin musiiba adiga maalintaad naga dhimatay weeye rasuulka allow saasay ahaayeen ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin xubbigay nebiga u qabaan halka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka iyagii buu ku canaananaya oo uu leeyahay war geedka nebiga uu fadhiya dhanka isaga xiga maxaad oga necab tihiin dhanka kale falaa yuraa min alqowmi ilaa baakiyan waa siday xaaladdu tahayba laa yuraa min alqowm saxaabadii laguma arkin qof ka mid ah ilaa haddii la arko baakiyan waa ilmaynaya maalinta ma haddayba dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam daayo dhanku geedka ka fadhiya xitaa inaan necbahay oo dhanka kale aan ka necbahay qaala wuxuu yidhi yaquulu abu bakr baa wuxuu yidhi ina aladii yasta'dinuka bacdaha lasafiihun ina aladii kan yasta'dinuka warkan dabadii intuu maqlay dabadeed yasta'dinuka ku idan weydiisanaya bacdahaa arrintan dabadeed lasafiihun waa mid safiih ah weeyaan waa mid doqdo doqon aho wax ma kasta ah waa midaan waxba garanaynin faqaama الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebiga alla waa kacay faxamid allaha tacaalى ilaahay buu subxaanaه wa tacaala u mahad celiyey waathnaa calayhi waa ammaanay xamid allaha waathnaa calayh ilaahay buu u mahad celiyey subxaanaه wa tacaala waana ammaanay wa kaana idaa xalaf nebigu wuxuu ahaa salawaatu اllahi wasalaamu aleyh hadduu dhaaranayo qaala mid yidhaahda dhaartiisu sidanay ahaan jirtay salawaatu اllahi wasalaamu calayh waladii nafsii biyadih allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya ashhadu cinda allah waxaan markhaati ka ahay ilaahay agtii subxaanaه wa tacaala ma minkum min axadi yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir uma yusadid maa minkum idinka mid ma aha min axadin qof idinka mid ma aha qofkaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhir maalinta dambe dadka islaamkaa la sheegaya min asaxaabati faman bacdahum weeyaan saxaabada ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin iyo in allaali intii ka dambeysay buu nebiga la hadlaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay ummadaydiyey i dhegaysta qof idinka mida ma jiro rumaysan alle subxaanah wa tacaala iyo maalinta aakhiro uma yusadidu intaa dabadeedna dhexdhexaysta acmaasha islaamka ilaa hadduu jiro salaka bihi waddadaa uu qaaday waxay gaarsiinaysaa ila fi ljannati jannaday gaarsiinaysaa walaqad wacadanii markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay walaqad wacadanii waa ii ballan qaaday oo wuxuu ii yaboohay rabbii rabbigay an yudkila min ummatii ummaddayda inuu geliyo aljannata jannada inuu gelinayo sabciina alfan toddobaatan kun rabbigay inuu jannada gelinayo ummaddaydii toddobaatan kun inuu ka gelinayo bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatankaas kuno aan xisaabna arkaynin meel laisku xisaabiyey cadaabna warkiisa badaa oo macnuhu waa maxay markay dhintaan alqabru rawda min riyaadi aljanna waa tii la yidhi rawdadaasaa loo furaya markii qiyaamuhu dhaco ee khalqiga la soo saarana waa qolooyinkii carshiga ilaahay harsanaya jannadana sidaa ku gala iyagu warba uma hayaan hawshan dhacaysa iyo rafaadkan iyo xisaabtan iyo waxaan oo dhan iyagu war uma hayaan sabciina alfan toddobaatan kun weeyaan bigayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin iyo cadaab la'aan toonaba wa inii la arjuu an laa tadkhuluuhaa toddobaatankaa kuna xadiida cabdullaahi ibni cabaas bay ku timid fii saxiixi muslim nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu wuxuu ku oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalin maalmaha ka mida ayuu saxaabada oga sheekeynayay ru'ya uu arkay waxaa la itusiiyey nebi wa macahu rajulun wa macahu inaani wa nebiyun laysa macahu axad nebi ay hal la socdo hal qof keliya ka rumeeyey ummaddiisii nebi ay laba keliya ka rumeeyeen nebi aan wax rumeeyeyba jirinba markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uma rufica liya sawaad dadka markay wada taagan yihiin korna laga arko madaxooda madow kulli waa wada madoobaanayaan markay tiro badan yihiin uma rufica liya sawaad dad aada u tiro badan madaxoodii intuu iswada qabtayna wada madoobaaday ayaa la ii kor yeelay markaasaan waxaan u maleeyay ummaddayda inay yihiin nebigu wuxuu yidhi alayh isalatu wasalaam waxaa la igu yidhi maya muusa iyo ummaddiisii weeyaan markaasaa waxaa laigu yidhi dhinaca kale dhowr mise waaba madow ka tiro badanba markaasaa laigu yidhi waa ummaddaadii wamacahum sabcuuna alf yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab waxaa intaa weheliyo oon lagu tusinin waa toddobaatan kun oo jannada gelaya xisaab iyo cadaab la'aan iyaguna nebigu markuu intaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa istaagay gurigiisii qolkii caaisha ee ku dheganaa masaajidka albaabka u lahaa yuu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa isla dhex galay marka tolo waa ayo yay yihiin yay noqon karaan yaa loola jeedaa maxay sameeyeen maxaa lagu garan karaa calaamooyinkoodu maxay yihiin waa la isweydiiyey inan hawsha hawl sahlan maaha toddobaatan kun oo jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab ummadda islaamka maanta dunida ku noolna hal bilyan bay kor u dhaaftay sooma ilaa iyo waktigii saxaabada meeqay tiro gaarayaan marka intaas haddii la yidhi marka toddobaatan kun baa jannadii ka gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab wain kaana bacda riwaayaat waxyaabo kale ay sheegaan laakiin sida sax halkan aynu ku hayno waa sabciina alf yadkhuluuna aljanna bigayri xisaabin walaa cadaab yay noqon karaan toddobaatankaa kun ee laga soo doortay ummadda intaa la eg wax sahlan maaha markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam iska dhaqaaqay saxaabadu isweydiiyeen yaa qaarkoodu waxay yidhaahdeen waa kuwa nebiga la saaxiibay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwo kalaa caarido waxaa la yidhi warkaad sheegaysaan war saxa maaha maxaa yaele annagu shirki baanu xaayaatadeenii noloshayni ku soo dhammaysannay laatiya manaatiya cusiya wax la mid aan soo caabudi jirnay ee waa kuwa islaamnimada intay ku dhasheen sidaa ku barbaaray aan weligoodba gaalnimoba arkinba qolo kale waxay idhaahdeen waxyaabo kale calaa ayati xaal iyadoo ay isku wareersan yihiin wuxuu hadduuna daliil lahayna saasaa la isugu wareeraaye ayaa nebiga soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa weydiiyeen rasuulka alla wa ayo toddobaatankan kun eed noo sheegtay ee jannada gelaya xisaab iyo cadaabna aanan arkaynin yay yihiin ummaddan ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa ayaga miyaad doonaysaan ha hebel iyo hebel iyo hebel toona ma dhihin zaban hebel dadka noolna ma dhihin oo nebigu ma dhihin waa saxaabadayda oo keliya ama waa taabiciinta oo keliya wixii la mide wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh calaamo min asaxaaba ka soo bilow ilaa maanta aynu joogno soo gaar ilaa qiyaami isaaca qof allaaliyo qofkii la yimaada tilmaamahaasi uu ka mid noqonayo ma rabtaa toddobaatankaa kun ha aladiina laa yastarquun intay baxaan tufitaan ma weydiistaan walaa yaktawuun isma gubaan wa calىa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodayna tala saartaan hammi iyo kami iyo murug iyo wax haysta ma leh ilahay bay wax walba u dhiibanayaan tawakalka rabbi subxaanaه wa tacaala hadday noqon lahayd xagga طibiga iyo caafimaadkii in la ordana nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh laa yastarquun ruqyo ma weydiisanayaano ma dhahayaan kaalay halaygu tuf oo macnuhu waa maxay kalsoonidooda rabbi ay ku qabaan lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana ta iyadaa ka kaafinaysa farqi baa u dhexeeya qofka markuu isaga isku tufa iyo marka uu yidhaahdo halaygu tufo farqi baa udhexeeya waa bannaantay in adiga isku tuftid nebigu waa isku tufi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caafimaad oo dhanna wuxuu ku jiraa kalaamka rabbi subxaanaه wa tacaala ee qur'aanka ah iyo kalaamka rabbi subxaanaه wa tacaala ee calى lisaani nabiyihi muxamedi salى اllahu alيه waslm rabbi inoogu waxyooday caafimaad oo dhanna halkaasuu ku jiraa haddii la aamino weeyaan iimaankaaga iyo tawakulkaaga rabbi hadduu ku gaarsiiye inaad iska dhaafto waxyaabahan oo dhan dhib male iska dhaaf abubakr sidiiq baa isagoo sakaraad ah yaa waxaa lagu yidhi war tabiib ha lagu keeno oo ma ma doonaysaa wuxuu yidhi tabiibka waan arkay tabiib baan leeyahay oo waan arkay tabiibkaygii dhakhtarkaygii u tegey buu yidhi family doctor sooma hayn waa u tegey buu yidhi oo muxuu ku yidhi baa la yidhi inii facaalun lima uriid buu yidhi waxaan doonaan samayn karaa ama kaniini liq ama emergency aad rabbi facaalun lima yuriid weeyaan wuxuu doonuu samaynayaa wuxuu doono ayuu rabbi sameeyaa subxaanaه wa tacaala haddana saasay tahay haddii iimaankaagu daciif yahay hadhowna aad eed sheegan doontid inaad isdaawaysid laguma diidana cibaad اllahi tadaawu nebigaa yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh addoommadii allow isdaweeya maa min daa'in ilaa walahu dawaa calimahu man calimah wajahilahu man jahilah in la isdaweeyo marka diinta alla way qabtaa subxaanaه wa tacaala laakiin haddii iimaankaagu caali yahay haddaad iska dhaafto wax dhibaato le maaha haddaad iska dhaafto wax dhibaato le maaha imsaa طib iyo caafimaad intay u carareen waxba u tari waaye xoolahooda ku bixiya waxba u tari waaye adoo iska dhaafayna rabbi inuu iska kaa caafiyaaba laga yaabaaba koobka shaahid cabaysa inuu rabbi kugu caafiyaa dhici karaysa baryahana dawooyinka la iibsanaya iyadaaba sun ah inta siday dhakhaatiirta naf ahaantooda qirayaan dibi marka hadda waxayba isugu ururtayba kii asalka ahaa ee geedaha ahaa kaaha laga war doonaa la yihi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam marka wuxuu yihi walaa ystarquun walaa yaktawuun isma toobayaan isma gubayaan kayuhu waxa weeyaan waa gubitaankii xadiidkii bi saxiix الbukhaari kusoo aroorin nebiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu odhanayay caafimaadkiina ilaahay wuxuu yeelay sharطaةu mixjam in la istoobo iyo kayigii iyo casalkii wa akrahu liummatii alkay ummaddayda waxaan u nacyaa buu yihi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kayiga gubitaanka soomaalidana waxay yidhaahdaan dab iyo cudur meel ma wada galaan waa wax jira weeyaan nebiguna calayhi isalaatu wasalaam waa inuu nacay nicitaanka isaga ah ma karaahiyatu tansiih baa ma jirka uu sumad u yeelaya ma taxriim ma gaarsiisno oo lama xaaraam yeelin oo waa bannaan tahay in la isgubo laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam waa yaro nacay aahaarta uu keensanayo dhibaatada uu leeyahay iyo wixii la mid ah laakiin waa bannaanta in la isgubo wa calىa rabbihim yatawakaluun shardiga calaamadda saddexaad ee lagu yaqaano toddobaatankan kun waxa weeyaan inay rabbigooda tala saaranayaan subxaana wa tacaala waa tan weyta lagu kala tegey marka arrinta adag tan weeyaan qofka waa laga yaabaa qof inuu tala saarto oo yidhaahdo hebel baan ku kalsoonahay hawshaydaan u dhiibtay laakiin qabla dalik naftaadana inaad ku kalsoonaatid ma aha qof kalena warkiisaba daa rabbi inaad hawshaadoo dhan u dhiibatid weeyaan wa calى اllahi falyatawakl اlmu'minuun in badan baa qur'aankan lanagu soo celceliyey amarna iyadoo la isa siinayo iyadoo la ammaanayo dadka mutawakiliinta ee rabbi tala saaranaya subxaana wa tacaala tawakulka macnihiisuna waxa weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam baa inoo caddeeyey qisadii ninkii saxaabiga ahaa ee intuu nebiga u yimi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ku yihi rasuulka allow neefkayga miyaan xirtaa mise ilahay baan tala saartayo farahan ka qaadaa halkaasaan iska dhigaya khalaas ilaahay baan tala saartay baan leeyahay maya nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xir dabadeedna ilaahay tala saara subxaana wa tacaala oo macnuhu waa maxay aasaasiyaadkii la imow adigu dabadeedna ilaahay tala saaro asbaab alcamal la imow dabadeedna risqiga ilahay u tala saaro subxaana wa tacaala asbaabihii shayga la imow dabadeedna nihaayadii iyo maxsuulkii ka soo baxaya ama jawaabtii ka soo baxaysay ilaahay u daa subxaanah wa tacaala waxba ha welwelin waxba ha welbahaarin adigu la imow ilaahay tala saaro subxaana wa tacaala waxa jeebkaaga ku jira iyo waxa ilaahay xaggiisa ahaaday inaad ku kalsoontaa la rabaa ilahay xaggiisa waxa ahaaday subxaana wa tacaala inaad taas kaga kalsooni badan taha la doonayaa shilinka jeebkaaga ku jira sidaas weeyaan calaamooyinka marka lagu yaqaano toddobaatanka kun ee jannada gelaya xadiidkaasaa inoo caddeeyey fii saxiixi muslimna weeyaan sabciina alfan wacada rabbi rabbigay wuxuu ii yaboohay an yadkhula min ummatii ummaddayda inay ka gasho aljannata sabciina alfan toddobaatan kun bigayri xisaabin xisaab la'aan iyo walaa cadaabin cadaab la'aan wa inii la arjuu anigu waxaan rajaynayaa anlaa tadkhuluuhaa inaydan gelin jannadii weeyaan xataa tatabawa'uu waman salaxa min aswaajikum wa duriyaatikum masaakinakum fi ljanna xataa tatabawa'uu ilaa aada diyaarsataan tabawu waa hagaajintii iyo diyaarintii iyo wixii la mid a idinka iyo waman salaxa in allaaliya intii suubanaatay ee wanaagsanaatay ee min aswaajikum haweenkiinni wa duriyaatikum caruurtiinni masaakinukum boosaskii aad ku lahaydeen fi ljannati oo fii suurati tuur baa rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacala waladiina markuu rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala waladiina aamanuu watabactum duriyatahum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum in caruurtii iyo waalidkii iyo alle subxaana wa tacaala meel wada geynayo meel in la wada geynayo marka nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idinka iyo waman salaxa in allaaliya intii suubanaato dariiqa alle ku toosnaatay min aswaajikum haweenkiinni iyo wa duriyaatikum caruurtiinni masaakiinukum boosaskii aad ku lahaydeen fi ljannati uma qaala dabadeed wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam idaa madaa shadru leyli habeenka barkii markuu tago waa ka maxalushaahidka xadiidka loo soo deliishanaya waxa weeyaan idaa madaa hadduu tago shatruleyli habeenka qayb ka mid ah nuskii weeyaan shatrigu waa nuski aw huluthaahu ama saddex marka loo qaybiya laba ay tagto yanzilu allahu ila asamaai اddunya ilahay wuxuu u soo degaa samadan adduunyada ah uma yaquulu dabadeed wuxuu yidhaahdaa alaa as'al can cibaadii hayri laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda hayri cidaan aniga ahayn weydiin maayo addoommadayda qof aan ka waraysanaya male oon aniga ahayn oo macnuhu waa maxay malag loo xilsaari maayo malag la dhahayo addoommadayda maxay i weydiisanayeen xaaladooda maxay ahayd ma jirto rabbiاlcizi jala wacala khalqigiisu la mubaasharoonaya adigiyo ilaahay saacaddaa wax idiin dhexeeya ma leh hadalka afkaaga ka soo baxa rabulcizi jala wacala waa maqlaa waana ajiibaya oo wuxuu leeyahay hal min saa'ilin faucطiya hal min mustakfirin faakfiru lah hal hal hal waataynu soo aragnay nusuustii tirada badnayd rabbi wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda hayri cidaan aniga ahayn man daa waa kuma aladii kan yas'alunii wax i weydiisanaya oo fa ucطiyahu aan siiyo waa kuma kan wax i weydiisanaya oo fa ucطiyahu aan siiyo waman daa waa kuma aladii kan yadcuunii ibaryaya oo faujiibahu aan ajiibo markaa faujiibuhu faujiibahu aan ajiibo markaa waman daa waa kuma aladii kan ystakfirunii dembi dhaaf i weydiisanaya oo faakfira lah an u dembi dhaafa saasuu rabbi yidhaahdaa subxaanaه wa tacaala saasaana lagu celceliyaa xataa yanfajira الصubxu ilaa waagu ka dhambalmo ilaa waagu ka dhambalmo hada lafظu xadiiثi alwaliid waliid ibnu muslim xadiidkiisii weeyaan awsaaci uu ka warinaya ibn abi kaiir sanadka sidaa ku imanayay qaala shaykhu اlislaam abu cuثmaan aلsaabuni raxmat اllahi tacala عalayh ayaa wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay falamaa saxa khabaru nuzuuli mar allaaliya markuu sax noqday khabarkii nuzuulka nebiga alayh salam can rasuuli اllahi salى اllah alيh wasalam nuzuulka rabbi weeyaan can rasuuli اllahi uu sax ka noqday salى اllahu alayh wali wasalam aqara bihi ahlu اlislaam ahlu lislaam oo dhan waa qireen qofka diidan marka wuxuu qaaday dariiqii ahluislaamka dariiqaan ahayn qolooyinka iyagaa jahmiyiin weeyaan nuzuulka rabbi hadduuba diidayba subxaanaه wa tacaala waa jahmi weeyaan iyo ciidamadiisii falamaa saxa mar allaaliya markuu sax ka noqday khabara nuzuuli khabarka warka ka warramaya soo degitaanka rabbi can rasuuli اllahi xaggiisa uu sax ka noqday salى اllahu alayh waalih wasalam waynu tilmaanay ilaa sodomeeye xadiidku dhowaad yaa tilmaamaya nuzuulka rabbi subxaanaه wa tacaala haddaynu korba u dhaafinba aqara bihi arrintaa waxaa qiray ahlu lislaami wa qabiluu lkhabara warkana waa aqbaleen ahlu lislaam warkaa isagaa waa aqbaleen wa ahbatuu nuzuul waxay sugeen nuzuulka rabbi subxaanaه wa tacaala calaa maa qaalahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam siduu rasuulka yiri salawaatu اllah wasalaamu aleyh u yiri bay u sugeen walam yactaqiduu maynan ictiqaadinoo ma arumaysna tashbiihan lahu ilaahay inay u ekaysiiyaan binuzuuli khalqihi soo degitaankiisa soo degitaanka khalqiga inay u ekaysiiyaan ilahay soo degitaankiisa subxaanaه wa tacaala soo degitaanka khalqiga inay u ekaysiiyaan lama yimaadaan sifada noocaas oo kale ayo tilmaanta ah walam yabxaثuu ma weydiiyaanoo ma baarbaaraan can kayfiyatihi kayfiyaة الnuzuul sidee rabbi u soo degaanaysa dhihi maayaan id laa sabiila ilayha bxaalin maxaa yeelay id wakti laa sabiila ilayha waddo uunan u lahayn waddo uusan u jirin ilayha xaggeeda bxaali min alaxwaal xaalad ka mida xaaladahaba aan la isweydiin karaynin waddo inuu ku fahmi karno ama inuu isku weydiin karnaaba ma leh wa calimuu waxay ogaadeen oo wa carafuu ay aqoonsadeen oo wataxaqaquu ay yaqiinsadeen arrintaa iyada ah waictaqaduu sidoo kale waxay ictiqaadiyeen ana sifaat allahi tacaala ilaahay sifaatkiisa laa tashbiiha laa tashbahu ma shabahdo sifaat alkhalqi khalqiga sifaatkiisa ma shabahdo ilahi subxaana wa tacaala sifaatkiisa khalqiga sifaatko sifaatkiisa ma shabahdo waxaana kuugu daliila tilmaantaynu ku soo celcelinay ahaa basarka insaanku leeyahay ina allaha samiicun basiir aayaddiiba ahayd laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir aayat lmiisaan culimadu u yaqaaneen awalkeedana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu soo tilmaamay laysa ka milihi shayun ilahay wax shabaha subxaana wa tacala oo makhluuqaadka inaysan jirin khaaliq weeyaano makhluuqa wax shabihi karaa inaysan jirin laysa ka milihi shay alle oo kale maba jiraba subxaana wa tacaala saasoy tahay haddana wa huwa samiicu albasiir alle waa alle samiicaho wax maqlo albasiiru wax arka weeyaan khalqiguna waa samiic basiir weeyaan laakiin mid walbaba ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo makhluuqiisaba samca iyo baska basarka uu leeyahay mid walbaba isagay u cunantaa samca iyo basarka aynu leenahay maqalka iyo aragga aynu leenahay waa mid daciifo dacfinimadeenna u qalanta weeyaan tanna rabbina subxaana wa tacaala rububiyadiisa iyo jalaalkiisa iyo ilaahnimadiisay u qalantaa samciisuna waa sida maqalkiisuna waa sidaas oo kale weeyaan qad samica allahu qawla alati tujaadiluka fi zawjiha watashtaki ilى allah wallahu yasmacu taxaawurakuma maxaa la yidhi ina allaha he samiicun he basiir caaisha radi allahu tacaala canha waxay tihi khawla caaisha um lmuminiin radi allahu tacaala canha waxay tihi khawla markay nebiga la hadlaysay salawaatu اllah wasalaamu caleyh gurigaan dhinac ka fadhiye haddana waxay leedahay ma aanan maqlaynin subxaana allah gurigii yaraa ee nebiga weeyey salawaatu اllah wasalaamu aleyh ma garanaysaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam bay arrintan usoo bandhigaysaa nebigay la hadlaysaa salawaatu اllah wasalaamu aleyh caaisha gurigay dhinaca ka fadhisaa mana maqlaysa warkan isaga ah guryahan maanta aynu leenahay ee fadhiga xagga ku leh ee labadaa qof ee qolki hadday isla galaan warkooda aan la maqlaynin ma ahayne in yar buu ahaa isagoo dhanba oo nebiga alayhi الsalatu wasalaam salaatuleilka markuu tukanayo caaisha markuu soo sujuudo lugaha uu ka qanjiruufan jiray salawaatu اllah wasalaamu aleyh oo lugaha ay ka laabanaysay gurigii sidaas ahaaba waxay leedahay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam markay la hadlaysay oo arrintan ay kala doodaysay dhinac baan ka fadhiyey guriga mana aanan maqlaynin markaase waxay dhihi jirtay waxaa nasahano xumaan ka hufan allaha samciisa iyo maqalkiisa u waasic noqday maqal walbaba allana muxuu yidhi qad samica allahu qawla alati tujaadiluka fii zawjiha ilaahay wuu maqlay subxaana wa tacaala tan kugula doodaysa ninkeedii zawjkeedii subxaana allah samceenna haddaba waa mid u cunama ma dacfigeenna iyo tabardarideenna araggeennana waa la mid oo derbigan waxaa xagga ka xiga inaba ha yaraatee qof arga kala maali makhluuqa ka mida makhluuq oo dhan isu keena haddii gurigaa lagu xiro halkaasuu ku xabisan yahay banaanka war uma hayo halka uu ku jiro unbuu og yahay banaanka wuxuu war oga haya ma leh rabbina subxaanahu wa tacaala wuu arkayaa wuuna la socdaa wuuna maqlayaa cilmigiisana rabbi subxaanahu wa tacaala walaa yuxiiطuuna bishayi min cilmi marka sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh waddo aynu ku ogaan karna maleh ama aan ku aqoonsan arrinta iyada ah sidaa darteed ba wacalimuu waxay ogaadeen oo wacarafuu ay aqoonsadeen wataxaqaquu ay yaqiinsadeen waاctaqaduu ayna ictiqaadiyeen ana sifaat اllahi tacaala ilahay sifaatkiisa subxaanaه wa tacaala laa tushbih inaysan shabahaynin sifaat اlkhalqi khalqiga sifaatkiisa inaysan shabahi karaynin maxaa yeelay sifadanna waa sifo makhluuqa sifadanna waa sifo khaaliq ah sifadii magaca ha iska shabahaan hadday doonaan oo maqal iyo maqal ha noqoto samac iyo basar iyo basar aragti aragti ha noqoto yad iyo yad ha noqoto rijl iyo rijli ha noqoto laakiin mid walbaba waa goonideeda weeyaan kamaa ana daatuhu sida ilaahay daatadiisaba laa tushbihu aynan u shabahaynin dawaat alkhalqi khalqiga daatadooda tacaala allahu ilaahay baa sare noqday camaa kiibuu ka sare noqday yaquulu lmushabbihatu ay dhahayaan kuwa ilaahay khalqigiisa u ekaysiiya mushabbihada waxaa la yidhaahdaa kuwa yidhaahda samcuhu ka samci wa basarahu ka basari wa rijluhu ka rijli haakada sifaatka rabbiba waxay ka dhigeen sifaatkii makhluuqa oo kale sifaatkii makhluuq oo kale ay ka dhigeen wاlmucailati kuwaasi ilaahay waa ka nasahan yahay warkay sheegayaan wاlmucaila kuwa ilaahay sifaatkaba u diida iyaguna ee yire cilmun bilaa cilmin وسمع بلا سمع إلى غير ذلك sii soco hadaba ولaعنهم لaعنا كaثيirا kuwa iyagaa labada dhinacba لaعنaهم ilaahay ha lacnado لaعna laعnad ilaahay ha lacnado kaثيiran badan وqرأت waxaan أkriyey buu yihi لأبي cabd اللahi بن أbي جaعفر البخاarي وkاna شhayk بخاrى في casره magaalada bخاra la yiraahdo bخاra magaalada la yiraahdo fii casrihi casrigeedii wuxuu ka ahaa sheekh casrigiisii iyo zamankiisii sheekheeduu ahaa bilaa mudaafacatin iyadoo aan layskuba haysaninba wax kula murmaya arrintaa ku haystana aynan jirin abu xabsin baan maqlay kaana min kibaari asxaabi moxamed ibni xasan ashaybani abu xabsinna wuxuu ahaa min kibaari kuwa ugu waaweyn min asxaabi moxamed ibni xasan الshaybani qaala wuxuu yidhi qaala abu cabdالlah ibni abi xabsin ba wuxuu yidhi hada cabdالlah ibni cuثmaan wa huwa acni ibna abi xabsin hada ibna abi xabsin waxaa la yihahda cabdالlah ibni cuثmaan wa huwa cabdaan ninkii la ohan jiray sheekha maru yaqulu wuxuu yidhi samictu moxamed ibni xasan الshaybani moxamed ibni xasan الshaybani waa tilmid abi xaniifa raxmat اllahi tacala calayh waa min kibaari talaamiidati abi xaniifa raxmat اllahi tacala caleyh isaga iyo abu yuusuf qaada lqudaad ninkii la ohan jiray sidoo kale moxamed bin xasan ashaybani wuxuu fursad u helay fursad aynan helin abu xaniifa iyo abu yuusuf oo ahaa in uu la kulmay imaam malik raxmat اllahi tacala caleyh dara qudni raxmat اllahi tacala aleyh waa wuxuu soo arooriyaa liqaa bayna imaama malikin wa abi xaniifa laakiin riwaayadahaasoo dhan sax maaha riwaayadahaaso dhan sax maaha maynan kulmin wax kulan a ma dhex marin sida ragga kale ee saddexda ah ee a'imat almadaahib alarbaca ay liqaa uga dhex dhacay midkoodka kale uu la kulmay imaamu malik arday waxaa u noqday imaamu shaafici imaamu shaaficina arday waxaa u noqday axmed ibnu xambal sidaasay ahayd xaaladooda laakiin imaamu abi xaniifa may saddexda kale may waa ka da'weynaa isagu imaam abi yuusufna sidaasi laag isagoo lamuuna kulmin imaamu malik raxmat اllahi tacala caleyh laakiin moxamed bin xasan ashaybani wuxuu ka mid ahaa ruwaadda imaamu malik oo muwaطa buu leeyahay imaamu malik raxmat اllahi tacala aleyh riwaayadiisa uu ku soo naqlinayo moxamed bin xasan ashaybani waana reer ciraaq weeyaan oo reer baqdaad weeyaan yaquulu wuxuu yidhi qaala xamaad ibn abi xaniifa ayaa wuxuu yidhi abu xaniifa wiilkiisii weeyaan ninkana min baabi اaxaadiiث daciif weeyaan laakiin halkan war kalaa soo socday dhegayso qaala xamaad ibna abi salama cafwan xamaad ibna abi xaniifa wuxuu yidhi لأن شhيk أbي xنيiفة ayaa waxaa la ohan jiray حmاd بن abi سulayman xmاd بن أbي سلمة cafوا marka شheekiisii buu magac ahaan ugu bixiyey wiilkiisi xmاad ugu magac daray xmاad بن أbي xنيiفة wuxuu yihi qulna لhؤuلاء waa jahmiyintii weeyaan waxaanu ku nidhi أرأyتm ka warama qwل الlahi تaعاaلى وجاء رabka والmلك صفا صفا aayaddaa bal iiga warrama wa qowlihi alle uu yihi subxaana wa qowlihi sala allahu alay waslam uu yidhi iyo wa qowli illahi tacaala dheh hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allahu fii dulalin min alghamaam aayaddaana bal ka warrama hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an ya'tiyahum allah ityaankii rabbi weeye imaanshihiisii subxaana wa tacaala aayaddaana bal ka warrama maxaad leedihiin iyaduna fahal yajii'u rabbuna kamaa qaal ma dhahaysaan ilaahay wuu imanayaa sida uu tilmaamay hal yajiiu fahal yajii'u ma imanaya rabbunaa rabbigeenna kamaa qaala siduu u yidhi wahal yajii'u lmalak malagu ma imanaya malaa'igtii weeyaane safan safan iyagoo ah wajaءa rabbuka wاlmalaku safan safa malaguna u yahay maalinta qiyaamaha weeyaan qaaluu waxay yidhahdeen ama almalaa'ika kala saar oo malaa'igtu waa makhluuq oo fayaji'uuna safan safan bay yidhaahdeen aayaddii qaybna waa rumeeyeen qaybna waa beeniyeen qaybna waa beeniyeen qaybteedii horena waa beeniyeen oo tii rabbi ku saabsanayd subxaana wa tacaala intii dambena waa ka rumeeyeenoo waxay idhaahdeen intoo dambe oo ah inay malaa'igtu imanayaan safan safan iyagoo ah nacam wa ama rabu tabaaraka wa tacaala fainaa laa nadri maa cuniya bidalik annagu garan mayno wax allaale waxa loola jeedo walaa nadri macnaha haddii la yidhahdo ahlusunna waljamaca culimadii ahayd buu oola jeedaa waxa ay leeyihiin laa nadri ma garanayno maa cuniya bidalika arrintaa waxaa loola jeedo oo ah kayfiyadeedii iyo siday tahay iyo xaqiiqadeedii walaa nadri ma garanayno kayfiyata jii'ihi aw majii'ihi imaanshihiisa rabbi subxaana wa tacaala sida ay tahay ma garan karno see rabbi u imanaya imaanshihiisu waa sidee mata makhluuq oo kalea matu kaloo ka duwanba waxaan aragnay ma aha waxaan naqaanana ma aha faqulnaa lahum waxaanu ku leenahay buu yidhi ilaa waa qolooyinkii jahmiyiinta ahaaye inaa lam nukalifkum an taclamuu kayfiyata majiih annagu idinkuma kalifin mana doonayna inaad ogaataan sida rabbi u imanayo subxaana wa tacaala walaakina nukalifukum waxaanu idinku kalifaynaa an tu'minuu bimajii'ihi inaad rumaysaan imaanshaha rabbi subxaana wa tacaala horta rabbi ma imanaya suga qaybta hore kayfiyada haba laysla gaare imaanshaha inuu imanaya aayadda siday u tilmaantay u suga ara'aytum bal ka warama man ankara ana almalaa'ikata ka warama qofka inkira ee yidhaahda ana almalaa'ikata laa tajii'u safan safa malaa'igtu ma imanaysa maalinta qiyaamaha safan safan sida rabbi tilmaamay maa cindukum ma huwa cindakum muxuu yahay agtiinna qaaluu waxay yidhahdeen huwa kaafir mukadib waa mid kaafir aho beeniyey alle subxaana wa tacaala warkiisa qulnaa waxaan leenahay fakadalika sidaas oo kale man ankara qofka inkira ana allaha subxaanaه wa tacaala oo yidhaahda laa yajiu iman maayo fahuwa kaafirun mukadib weeyaan isaguna waddadii aad idinku ku tilmaanteen qofka malaa'igta inkira unbuu maraya aayadda qaybtooda hore qofka inkirana afkiina ad isku xukunteen weeyaan qaala abu cabdالlah bn abi xafsin albukhaariyi baa wuxuu yihi ayضa fi kitaabihi dakara ibrahim bn اlأshcaث ayaa wuxuu yidhi qaala samictu alfudayl bni cayaad baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ida qaala laka aljahmiyu warkan waxaa soo naqlinaya imaamu albukhaari raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabi khalq afcaali اlcibaad wuxuuna u nisbaynaya fudayl bni cayaad sida halkanba loogu isnaadinayo ayaa wuxuu yidhi ida qaala laka aljahmiyu qofka jahmiga hadduu ku dhahay inkirsan sifaatka rabbi subxaanaه wa tacaala hadduu ku yidhaahdo ana laa uuminu birabbin yazuulu can makaanihi anigu ma rumaynaya rabbi ka zuulaya makaankiisa faqul anta adigu muminka ah waxaa dhahdaa ana uuminu anigu waxaan rumaysnahay birabbin yafcalu maa yashaa rabbi wuxuu doono samaynaya wax cajaz gelinaya aynan jirin wax dhibaya aynan jirin wuxuu doono samaynaya subxaana wa tacaala laakiin qolooyinka rabbi subxaana wa tacaala sifaatkaa u diiday meel cidlo ah yay ku soo dhaceen mawqifu salafi min hadihi اlahbaar slafku si ay ka rumaysnaayeen akhbaartaa la tilmaamay aayadaha qur'aanka ah iyo axaadiista tirada badan selafku maxay ka rumaysnaayeen ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin warawa wayurwa ama warawa yaziid bna haarun fii majlisihi qala xadaثana ismaaciil bn abi khalid can qays bn abi xaazimin qays waa taabici jaliil ah can jariir bni cabdillaahi fi الru'ya qays bn abi xaazim ayaa wuxuu leeyahay jariir bni cabdillaah albajli xadiidkii ru'yada ku saabsanaa fii qowlihi wa qowli rasuuli اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka alle uu yihi inakum tanduruuna ilىa rabbikum kama tanduruuna ilى اlqamri laylaة اlbadr xadiidkan isagana waa ru'yada ilahi subxaanaه wa tacaala baabkan aynu gelayno waa ru'yada alleh ilahay ma la arkaya maalinta qiyaamaha adduunyadan inaan lagu arki karaynin aayadihii qur'aankaa tilmaamay rabbi uu yihi subxaanaه wa tacaala nabiy llahi muusa markuu rabbi weydiistay arinii andur ilayka maxaa loogu jawaabay lan taraanii walakin undur ilى ljabali fain istaqara makaana fasaufa taraanii marka adduunkan rabbi laguma arki karayo subxaana wa tacaala laakiin aakhiradii dambe nacam marka waa mas'alo ay ahlu sunna waljamaca kaga duwan yihiin qolooyinka inkiray ru'yada ilahi subxaana wa tacaala ru'yada allena waa mutawaatir weeyaan waa mutawaatir in ka badan ama gaaraya toddobaatan saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin ayaa warinaya can rasuuli اllahi salى اllah alay slam axaadiidtaasna waa maa bayna fi صaxiixayn wax ku sugan umahaati sita ay warinayaanoo صaxiix ah ama xasan ah ama daciif ah ama mawduuca waxay doontaba ahaato in ka badan toddobaatan saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin ayaa warinaya ru'yada ilahi subxaanah wa tacaala axaadiista mutawaatirka ah weeyaan aayadaha qur'aankaa tilmaamaya rabbi uu ku tilmaamay subxaanaه wa taعalى fi اlqur'an اlkariim wujuuhu ywmaئidi maxaa la yihi naadira ilىa rabbiha naadira rabbigeed ay arkaysaa subxaanaه wa taعaalى liladiina axsanuu اlxusna waziyaada ziyaada iyadana culamada mufasiriintu waxay khilaaf uunan ka taagnayn inay tahay ru'yada ilahi subxaanaه wa taعaalى wagayri dalika marka kalaa inahm can rabbihim maxaa la yihi yowmaidin lamaxjuubuun kaafiriintii waa laga xijaabaya ilahi subxaana wa tacaala ma arkayaan maxaa yeelay aragtida ilahi subxaanaه wa tacaala waa nicma min nicam illahi tabaaraka wa tacaala walidaalika markay jannada galaan rabbi subxaanaه wa tacaala uu yidhaahdo maxaad rabtaanoo maxaad rabtaanoo waxay weydiista oo wax walba ay weydiistaan ayuu rabbi wuxuu yidhahdaa maxaad doonaysaan waxay yidhahdaan rabbi wax wax walba waadna siisay war waxaa xusuusta haye rabbi owna sii war waxaana xusuusta markaasuu rabbi wuxuu yidhahdaa maxaad rabtaan oo kale waxay yidhahdeen rabbi ow wax allaalo waxaanan sheegan karnayna sheegannay waxaan sheegan kari weynana adaanna xusuusiyey maxaan kaloona sheegannaa rabbi ow rabbi wuxuu yidhahdaa subxaanah wa tacaala xijaabkuu oga faydaa inaan xijaab baa jira rabbi inaga xayirayo subxaana wa tacaala rabbi bay arkaan waxayna nicmaystaan nicmo aynan weligood nicmaysanin jannada waxaa ku jira nicmo ma ah jannada waxa ku jira nicmo ma aha ee nicmada dhabta ee jannada taalla waxa weeyaan ru'yada ilaahay subxaana wa tacala aragtida rabbi waxay halmaamayaan ilaahay markay arkaan subxaanahu wa tacaala wax allaala wixii nicmo ah ee jannada ku jira wax allaala wixii nicmo ah ee jannada ku jira waa halmaamayaan haweenkii khaymaadkooda ku jira meeshay ka arkayaan raggana waxay isugu tegayaan makaan makaankaasay rabbi ku arkayaan subxaanahu wa tacaala sida riwaayadaha iyo nusuusta saxa ay tilmaameen marka wuxuu yihi sheekha raxmat ullahi tacala caleyh xadiidu jariir bn cabdillahi albajali fi ru'ya iyo wa qowli rasuuli llaahi sala allahu alيh wasalam uu yihi inakum idinku tanduruuna ilaa rabbikum rabbigiinaad arkaysaan kama tanduruuna sidaad u aragtaan ila alqamari laylata albadr dayaxa habeenka uu yahay caddada ee uu buuxo afar iyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka waxaa tiraahday cerka bartamihiisu taagan yahay kaasoo wax daruur ah aynan ka sokaynin habeenkaa isagaa ka war qof walba meeshuu taagan yahuu ka arkaya ina waa nalkaa dusheenna taaganoo kulligeenna wada arkayna qof walba meeshuu taagan yahuu ka arkaya sidaasoo kale aad rabbi u arkaysaan subxaana wa tacaala qamarka ama dayaxa inuu kooban yahay oo wareegsan yahay il walba way aragtaa soo ma ilaahay subxaana wa tacaala ma sidaasoo kalea loo arkayaa maya ee waxa laga wadaa waxay tahay dayaxan isagaa wax ciriiri a miyaa jira marka la arkaya inteenaas haddaynu banaanka u baxno mid walba goonidiisa u arkaya rabbina subxaana wa tacaala qof walba goonidiisa u arkaya iyadoon qof qof ciriirinaya uusan jirin iiga leex aan la dhehaynin rabbi markaygaan arkayaa iiga aan la dhehaynin qof walba rabbi waa arkaya subxaana wa tacaala markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh kama tarawna kama tanduruuna sidaad u arkaysaan ilى اlqamari dayixi laylata اlbadri faqaala lahu rajulu fii majlisihi nin meesha fadhiyey baa wuxuu ku yihi ya aba khaalid ma macna hada alxadiid xadiidkan isaga macnihiisu muxuu yahay fagadiba waxarad waa carooday waana aad iyo aad buu arrinta uga gelgishay wa qaala wuxuuna yihi ma ashbahaka bisabiiq nin yahow maxaa kaaga eg sabiiq sabiiq uu inoo iman doonaa khabarkiiso wuxuu ahaa nin mutashaabih dadka aad u weydiiyey zamankii taabiciintii iyo saxaabadii ilaa cumar bn khadaab uu garaacay qisadiisa way inoo iman doontaa nin yahow maxaa kaaga eg buu yihi sabiiq maxaa yeelay waxyaabaha mutashaabiha dadka weydiinaysaa ilaahay waa la arkayaa buu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam in la arkayo rumaysnow laakiin kayfiyadii iyo siday tahay iyo maxaadi kaa gala hawsha wa axwaajaka maxaa kaaga baahi badiyey ilaa midli maa fucila bihi wixii isaga lagu sameeyey sabiiq wuxuu cumar ku sameeyey maxaa adiga kaaga baahi badiyey maanta in lagu garaaco waylak war halaagaage waman yadri yaa garanaya kayfa haada arrintaasi say u dhacaysa yaa garan kara sida ilaahay loo arkayo miyaan naqana annaga waman yajuuzu lahu yay u bannaan tahay an yujaawiza hada alqowl warkaa nebiga inuu dhaafo salawaatu اllah wasalaamu calayh aladi jaءa bihi alxadiidu kaasoo warka xadiidka uu la yimid xadiidka isagaa warkuu la yimid inuu ka tallaabsado yay u egta cid ka tallaabsan karaysaa male wey macnuhu aw yatakalamu fiihi bishayin qofku ma isaga hadlayaa aw yatakalamu ma ku hadlayaa fiihi xadiidka xaggiisa bishayin ma isaga hadlayaa qofka min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda iska ahaatay wuxuuna nas u haysanin isaga maskaxdiisa isaga soo dhacay miyuu qofku isaga hadli karayaa ilaa man safiha nafsah qof naftiisa doqonnimadeedii ku xambaaray mooye waistakhafa bidiinihi diintiisana fududaystay id idaa samictum markaasuu wuxuu yidhi haddaad maqashaan alxadiida xadiidka haddaad maqashaan can rasuuli illahi aad ka maqashaan sala allahu alayh waali wasalam faitabicuuhu raaca walaa tabtadicuu fiihi waxba ha ku been abuuranina rasuulka alayh isalaatu wasalaam fainakum idinku in itabactumuuhu haddaa xadiidka raacdaan walam tumaaruu fiihi aydan ku doodin salimtum waad nabadgelaysaan wain lam tafcaluu halagtum haddaad sidaa aydan yeelinna halagtum waad halaagsamaysaan marka waa qowlka cabdullahi bni mascuud oo kale ittabicuu walaa tabtadicuu raaca nusuusta siday u tahay laakiin idinku hala imanina ibtidaac maxaa yeeley faqad kufiitum qisaة sabiq wallah subxaanaه wa tacala aclam